soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed wafdiga sharafta leh ee walaalaheen reer jabuuti ee martidaynoo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xubnaha labada aqal guddoomiyaha gobolka banaadir mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay dhammaan magaca kasta oo ay meeshan ku fadhiyaan baan ku salaamayaa salaan kadib walaalayaal ilaahay baa mahad leh oo xilligan inaan nabad halkan ku fadhino magaalada muqdisho inoo qadaray innagoo aan wax cabsiyaaba qabin haba yaraatee wixii la odhan lahaa waa la yidhi wakhti dambe ad joogtaan waxaan rabaa un inaan ka hadlo dhowr qodob maadaama shirkii carte siduu ku yimid iyo duruufihii ku xeernaa iyo sababihii uu ku guulaystay ay si fiican inoogu fasireen dadkii taariikhdaas sameeyey oo caawaynala fadhiya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kuwo geeriyooday allah u naxariisto oo maanta inaga hooseeya ama caawa inaga hooseeya intaba marka wakti badan iskaga soo dhowi maayo shirkaas waa laga yidhi intaas in ka badan oo laga dhihi lahaana ma garanayo laakiin waxaan rabaa un inaan idhaahdo maxaan ka qaadanaynaa shirkaas waxaan ka qaadanaynaa marka koowaad madaxweyneheenna madaxweyne ismaaciil cumar gelle waa nin visionary ah runtii aragti dheer aad iyo aad u aragti dheer xilligaas ayaa wuxuu gartay iyadoo culayskii aad aragteen oo la sheega soo sheekeeyey oo dadkii gacanta ku hayay siyaasadda jabuuti wasiirkeedii arrimaha dibadda uu hadda ka sheekeynayey xilligaas iyadoo la joogo dadka soomaaliyeedna niyad jabeen laga quustay ayuu ku tashaday go-aan ku gaadhay inay lagama maarmaan tahay inuu u howlgalo sidii dowlad soomaaliyeed lagu heli lahaa wuxuu fahmay xataa asagu inay adag tahay inuu madaxweyne sii ahaado hadduusan helin dowlad soomaaliyeed ma dhici karto jabuuti ma jiri karto haddaysan jirin dowlad soomaaliyeed haddaysan jirin sidaa darteed waa laba dowladood oo isku dhisan waa laba shacab oo isku dhisan oo haddii mid la waayo ka kalena la weynayo waa inay marka u howlgalaa sidii ay ku jiri lahaa jabuuti ay ku jiri lahayd soomaaliyana ay ku jiri lahayd wuxuu ikhtishaafay siyaabihii ay ku duntay saddex iyo tobankii ama afar iyo tobankii shir ee ka horreeyey wuxuu jeexay jid cusub oo uu isleeyahay kanuu shirku kanuu shirku ku hirgelaya marka waa oday agaala oo runtii caqli jiifo oo u baahan in aynu u baahannahay haddaynu soomaali nahay inaan ka faa'iidaysanno inta uu nool yahay oo aan wax ka weydiinno duruufaha jira iyo mashaakilaadka jira iyo sida loo xallinayo waxaa intaa dheer sida uu go-aan ugu gaadhay inuu shirkaas fuliyo xanuunkii ka soo maray iyo dhibaatadii ka soo martay in natiijo laga gaaro shirkaas cid kasta oo vision dheer leh oo ummad hoggaamisa xanuunkaa way martaa waxaa jira gaab u dhaxeeya dadka aad adigu wax la rabto iyo meeshaad u waddo waxaa dhici karta dadku inayna kula fahmin maadaama ayna kula fahamsanayn xanuun badan bay leedahay inaad fahamsiiso dadkii oo ay kugu soo raacaan oo nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaamba lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakuunuu mu'miniin yacni naftaada ilaahay baa u naxariistay suu naftiisa u dhibaya nebigu calayhi salatu wasalaam si ay u rumeeyaan wuxuu garanayaa dhibka jira iyo ummadan inuu nooleeyo inuu rabo oo ay aakhari adduunba ummad ahaato iyo sida aysan u dareensanayn mowqifkaas marka waa mowqif aad u adag ismaaciil markuu oynayey oo uu lahaa ii hiiliya asagaa fasiray meeshuu u socdo waxa laga aaminsan yahay iyo sida soomaali loo arko iyo dabinka lala dabacsan yahay iyo dadka soomaaliyeed mentalitigooda meeshay marayso markuu isu miisaamay weeye marka uu oynayo wuxuu la oynayana waa gaabkaas u dhexeeya dadka soomaaliyeed fahamkooda iyo waxa uu la doonayo iyo mushkiladda afka ku soo kala haysa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel